bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu dhegeystayaal kan lagala socotan waa raadiga sanguuni sideetan iyo toddoba dhibc toddoba megahertis lubnan waa xigada kusoo dhawaada warka haweenimada cadda sanguuni qodob aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon ayaa kulan looga hadlayay ilaalinta deegaanka oo lagu qabtay degmada dhoble ee gobolka jubbada hoose gudoomiyaha ururka haweenka degmada dhoble oo ka hadashay caqabadaha hortaagan haweenka maamulka gobolka banaadir oo deeq lacageed ku wareejiyay hay-adda sodma hay-adda barakacayaasha jubbaland oo faahfaahisay barakacayaal laga raray xaafadda dalxiiska wasaaradda xanaanada xoolaha dowlad goboleedka jubbaland oo ka warbixisay daaweynta xoolaha warka dibadda dhegeystayaal waxaad ku maqli doontaa netanyahu oo qorsheynaya inuu ballaariyo howlgalka militari ee khaza qodobadaas oo faahfaahsan u diyaargarooba dhegeystayaal ismaqal wanaagsan dhegeystayaal mar kale waa haweenimo isniinsi bixiso talaadana soo gelayso taarikhda ay ku beegan tahay afarta bisha agoosto sanadka laba kun shan iyo labaatan warka haweenimo wax soo saara dalana socodsiin anigu cabdullahi abdicasiis raad warkii oo fidsan ku bilaaba kulan aqoon isweydaarsi ah oo ku saabsanaa ilaalinta deegaanka ayaa maanta lagu qabtay degmada dhobley ee gobolka jubbada hoose kulan aqoon isweydaarsiya oo ku saabsan ilaalinta deegaanka ayaa lagu qabtay degmada dhobley ee gobolka jubbada hoose tobabarkan oo socon doona muddo saddex maalmooda ayaa waxaa iska kaashaday wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda maaliyadda iyadoo gudoomiyaha degmada dhobley ee gobolka jubbada hoose mudane xasan cabdixaashi uu si rasmiya u daafuray kulanka waxaan isugu nimid inaynu inaan furo oo aan ka wada qayb qaadano siminaar ama aqoon isweydaarsi aynoo qabatay degmada dhobley iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda maaliyadda oo kaashanaysa world banki qaybta r c r f aqoonsiwadaarsigaas wuxuu ka kooban yahay oo uu taaban doonaa isbeddelka cimilada iyo ilaalinta bii'ada deegaanka runtii saad ogtihiin dadka soomaaliya jooga noloshooda boqol kiiba toddobaatan ama boqol kiiba sagaashan aan dhaho waxay ku tirsan yihiin xoolaha nool xoolaha nool xoolaha nool waxay u baahan yihiin inay helaan daaq iyo biyo ay ku noolaadaan marka kadib aan cafigooda la gaari karaa marka baryahan dambe waxaa jiray isbeddel xagga cimilada ah iyo isbeddel aadmigu ay sameeyeen oo lagu xadgudbayo dhirtii iyo deegaankii marka waxaan rabnaa inaan macluumaad badan aan kala faa'iidaysano sidii loo ilaalin lahaa deegaanka dhirta muxuu ahay aan wax oga tar lahayn aan waxyaaba badan kala faa'iidaysano muddada saddex beri aan wada joognana si fiican looga faa'iidaysto oo fikrad fiican ay ka yimaadaan xagga muxuu ahaa dadweynaha mashruucan waa mashruuc runtii aad iyo aad u taabanaya nolosheenna oo ka sheekeynaya deegaanka siiba dhirta iyo ugaadha iyo noolaha mataqaana ilaahay inagu manaystay ee waddankeenna sidii loo ilaalin lahaa aynu dabar go-een waxaad ogtihiin deegaano dhan oo xaalf lagu sameeyo baniadamku ay keeneen hawadii iyo mataqaana badihii oo mataqaana lagu xadgudbayo oo wasaq lagu shubayo kulli waxaas dhan waxay keeneen in deegaanka isbedelo xiliyada roobka mataqaanaa uu roobka dib u dhaco marka qaar la waayo dhibaato badan ay ka dhalato dhirtii iyo mataqaana daaqii xooluhu heli jireenna la waayo marka waxaan u baahan nahay maadaama oo aan mashruuca maanta aan u madlan nahay oonu ka wada sheekaysan doono in dadku ay ikhtiraaxaad keenaan oo fikir keenaan bal sidii loo dhowri lahaa deegaanka isbeddelka cimilada socda mataqaana loola tafaaculi lahaa oo mataqaana loola qabsan lahaa ujeedada kulankan ayaa ah in bulshada degmada dhobley ay si wada jira uga shaqeeyaan sidii loo xalin lahaa caqabadaha deegaana jira gaar ahaan kuwa ka dhasha isbeddelka cimilada gudoomiyaha ururka haweenka degmada dhobley ayaa faahfaahin ka bixisay caqabadaha hortaagan haweenka sida faahinta warbixintan ay ku eegeyso naxwo axmed kadiye
ururada haweenka ee ka dhisan degmada dhobley ayaa ah kuwa mar weliba u taagan garabsiinta bulshada gaar ahaan dumarka u baahan garab istaaga gudoomiyaha ururka haweenka ee degmada dhobley faadumo cabdi yuusuf ayaa ka warbixisay caqabadaha haysta haweenka ku nool degmada si gaar ah ururada haweenka oo ay sheegtay inaysan haysanin xafiis u gaar ah iyo sidoo kale howl ay shirarka ku qabsadaan gudoomiyaha ayaa geesta kala xustay inay inta badan ay garab istaag u muujiyaan inta awoodooda ah haweenka ku nool degmada ee mararka qaar dhibaatooyinka soo wajahaan caqabadaha hortaagan haweenka horta mid lasoo koobi karo ma aho maadaama ay sidaas sii taxaan caqabado fara badan baan aan- ayaana haysataa oo waxaa ka mid ah ma haysano xafiisyo ma haysano hoolol aan iskugu imaano aan ku shirno oo caqabadana haysata iyo nabadii iyo wixii sidaan hadda nabadan dhalanayna aan leenahay markaan nabadii raadinayna haweenkii meelaha unbaan iska soo wacanayna meel baan iskugu imaanaa ma haysano micnaha hataa meel yar hal qoloo yar oo noo kiraysan baa jiraan kirada hataa dowlad naga awoodeynin maamul naga awoodeynin anaga aan iska bixinaa marka caqabad weyn baana haysata haddaan nahay degmadii dhoobley haweenkeedii caqabad weyn baana haysata oo tahay aan haysanin een, meel cayiman oon iskugu imaano oon ku shirno oon ku wada hadalno dhibaatadana haysato iyo dhibka dhacaya aan ka sheekeysan karin marka caqabada ugu weyn oon haysato haddaan nahay degmada dhoobley arintaasaan haystaa maadaama aan ahay gudoomiyaha haweenka dhoobley ee dhibaato badan ayaa haweenkii ku dhacayo awood aan aan micnaha ula isticmaalo mise aan wax ugu qabtana ma haysti sidaas ay sii tahay ani iyo gabdho badan oo isku xiran oo hooyooyinka ah ayaa wax alla wixii anaga gacanteena dhaqdhaqaaq ee tahay ayaan ku suubinaa inaan ruuxii dhibaataysan iyo ruuxii dhib qabo inaan sidaas aawadeed aan ugu tagno aan u geyno waxaan u geyn karno ururka haweenka ee degmada doobley ayaa inta badan ka qayb qaata howlaha nadaafadda ee degmada kuwaas si silqaan ah ku nadiifiya wadooyinka magaalada
maamulka gobolka banaadir ayaa hay-adda sodma ku wareejiyey deeq lacageed oo gaadhaysa laba boqol oo kun oo doolar si loogu caawiyo dadaalada gurmadka abaaraha ka taagan gobolka Owla- owdal wareega cabdiqani shaacali ayaa warbixintan ku qadaadhigaya
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho xasan maxamed xuseen mongaab ayaa hay-adda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka qaranka ee soodma ku wareejiyey deeq lacageed oo gaaraysa laba boqol oo kun deeqdan ayaa la rajeynayaa inay gaarto gurmadka abaaraha ka taagan gobolka awdal ee somalilan gudoomiyaha oo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yidhi maanta halkan waxaan u joognaa munaasabad kooban oo maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose ee muqdisho ay ku wareejinayso deeq yar oo lacag ah oo gaaraysa laba boqol oo kun oo dollar ay ku wareejin do- way ku wareejin doonto hay-adda sodma hay-adda maaraynta musiibooyinka hay-adda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka hay-adda qaran oo guddoomiyaheedii guddoomiye maxamed macalin uu nala joogo ayaan ku wareeji doonaa haddii ilaa yidhaahdo Ee, waa gurmad yar oo anugu tala galnay walaalaheenna ay ku dhufatay abaarta ee owdal aan deegaanada zaylac iyo lughaye Ee, iyo dhammaan yacnii owdal qaybahay ugu dhufatay abaarta gobolka banaadir iyo magaalada muqdisho waa caasimadii dalka waana saldhigii ummadda soomaaliyeed sidaas daraaddeed waxaa laga maarmaan ah inuu mar walba banaadir uu u noqdo barbilow gurmadka abaaraha ee ku dhufta dalka intiisa kale Ee, abaaruhu waddanka way ku soo laalaabteen meelo badanna way dhibaata ay maaragtay dad- dadka iyo dunyada u ge- u geysteen dabcan waxaana ugu wacan isbeddelka cimilada ee adduunka ka dhacay oo waddankeena saameeyey runtii waxaan ugu baaqayaa markaan guud ahaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka ku dhaqan caasimadda dalka ganacsatada hay-adaha samafalka iyo saaxiibada caalamkaba inay u gurmadaan ee owdal dadka ku dhibaataysan yani abaarahaas inay u gurmadaan ee, yacni oo gurmad weliba deg deg ah lala gaaro annaga caasimadda ummadda soomaaliyeed maamulkeeda haddaan nahay wasiiradeenna sharafta leh iyo xildhibaanada iyo guddoomiyaha hay-addaba taageeradan yarta ah waa gurmad deg deg ah
waa dhegeystayaal walaal la socotaan oo dhegeysaneysaan warka habeenimo idaacadda sanguri gudoomiyaha hay-adda barakacyaasha dowladgoboleedka jubbaland ayaa ka warbixiyay sababaha dadka barakacyaasha looga raray xaafadaha dalxiiska ee magaalada kismaayo warbixintan waxaa inoo qaada dhegeysan maxamed kadiye hay-adda qaxoodka iyo barakacayaasha jubbaland ayaa marar kala duwan waxay dibudejin u sameysay barakacayaal kala duwan kuwaasoo ku nool nolol aadu adag balse hadda degan guryo ay iyagu leeyihiin oo maamulka jubbaland siisay xaafadda dalxiiska waxay ka mid tahay xaafadaha kala duwan ee ku yaallo magaalada kismaayo xaafadda waxaa ku yaala kaaman badan oo ay ku nool yihiin barakacyaal kumanaan korudhaafaya guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha jubbaland mudane cali aadan cali ayaa ka warbixinaya arrintan dalxiiska dadka dalxiiska ku nool oo ilaa konton iyo sideed kaam ah waxay degan yihiin dhul private oo dad kale iska leeyihiin ayay degan yihiin dowladduna markaa dadkii dhulka lahaa marka hore ayadaa ka qaaday dadkaa dejisay dadkii lahaabaa dhulka loo celiyey marka inta la barakicin lahaa guri kasta oo soo baxa waxaan siinaa dadkan oo yani ayagaa taarget ah oo oo birtu kor saaran tahay marka dadkaasi sanadkii hore labadii kun labaatan iyo afartii waxaan ka qaadnay waxa la yidhahdo intention survey intention surveygaas hadafkiisu wuxuu ahaa in la ogaado dadkan waxay rabaan waxaa ku jira dad soddon iyo afar sano degan dadka ayagaa markaa nolosha ay ku noolin haddaad fiirisid yani qaabka ciriiriga isdulfuulka ay ku noolin yani waa meel yani karaamada bini aadamka yani ku habboonayn bay degan yihiin marka sidaa darteed intention survey baan ka qaadnay rabitaankood aan weydinnay war maxaad rabtiin ma soddon iyo afar sano halkaanaad taagnaanaysaan oo nolosha noocan isku rarantaa ee musushii iyo buulkiiba isku dhex yaala nolosha tan maad ku galaysaan weligeen ku jiraysaan waxay- waxay doorteen boqolkii siddeetan iyo shan in dhul la siiyo lana raro taas ayaa keentay marka inaan hadda taarget garayno oo priority number one aan ka dhigano dalxiiskii cidda kale oo hadda barakac diyaar u ah oo dhulka lagu haysto waayo boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dhibic sagaal dhulka dadku ay degan yihiin waa dhul dadeed oo lagu haysto waaye in laga inay ooga guuraan marka sidaa darteed dadka dhammaan barakacyaasha waan raraynaa xooluhu waa lafdhabarta nolosha bulshada reer miyiga ah ee dalkeenna waxayna door muhiim ah ka ciyaaraan dhaqaalaha iyo cuntada gobolka iyadoo ay jiraan caqabado ka dhashay isbeddelka cimilada cudurro faafa iyo xaalado adag oo ay la tacaalayaan xoolodhaqatada jubbaland ayaa waxaa wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka jubbaland ay wadaa dadaallo xooggan oo lagu xoojinayo caafimaadka xoolaha iyo daryeelkooda la taliyaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka jubbaland doctor shukri maxamed yuusuf ayaa tilmaamay in howlgallo lagu daweynayo xoolaha laga fuliyey deegaano badan oo ka tirsan dowlad goboleedka jubbaland gaar ahaan kuwa ay abaartu si gaara u saameysay isagoo islamar ahaantaana sheegay in xoolodhaqatada loo qeybiyey daawooyin lagu xakameynayo cudurrada faafa waqti walba cudur baa la talaalaa Eh, inta badan hadda waxyaaba waxyaa talaalada hadda aan siina waxaa ka mid ah sambabka ariga oo kale oo afka qalad lagu dhaho c c b b ga waxaa kaloo iyadana aan talaalnaa b b b b r ka oo weli aan talaalkiisina uu yaallo Eh, mm, waxaa kaloo iyadana talaalnaa eh, looda oo kale iyadana waan ka talaalnaa oo loodan dhuufiis oo kale waan talaalnaa marka waxaa waaye talaalada xilligay ku xiran tahay iyo cudurka xilliga xilliga cudurrada la filin karo ayaa inta badan ku xiran tahay saa darteed waxaa waye tallaaladii loo baahnaana waa la helayaa oo waa dee way yeelaan wasaaradda waana laga caawiyaa bulshadii Eh, waxaa waye deegaanada inta accesska u leh waan gaarsiinaa Eh, hadday noqoto jubbada hoo hadday noqoto eh, dhankan jubbada hoose iyo gedo inta badan waan gaarsiinaa waxaa waaye eh, daaweynta iyo tallaalkana waa isla soconnaa wixii xanuunsanna waa la daaweyni wixii caafimaad qabana tallaalkaasaa la siiyaa dadkana waxaa waaye bulshada waxay ku helaan ser- se- service se- service si fiican bay helaan bulshada ku dhaqan deegaanka jubbaland Eh, inta badan daaweynta marmar caqabado waa lagala kulmaa oo waxaa waaye eh, caqabadaha lala kulmo inta badan waxay ku xiran yahay waxaa waaye eh, dadka waa iska reer guuraa xoolo dhaqatada reer baa sidaa meel ugu geed waxaa laga yaabaa inuu iska guuro mararka qaar waxaa laga yaabaa in eh, tallaalkii loogu talagalay uu gaari waayo caqabada ay noqonaysaa ayada nafteeda Eh, maadaama ay yar yihiin koljiinadii wixii qaboojiyaashii ay yar yihiin meelaha la tegaya qaarkoodna ay meelo fog yihiin saa darteed caqabado way iska imaanayaan mar walba laakiin ma ahan maxsaa'id ah
waa dhegeystayaal waxaa soo dhegeysteen wararka gudaha adkigaheenay kuwa dibadda ayaa noo haray balse intaa ka hor xubinta ganacsiga iyo warka
dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta sarifka iyo suuqyada warka waxaan idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed cali samow bariiska basmatiga loorkiisa waa konton iyo laba doolara haafkiisa waa lix iyo labaatan doolara loorka sokorta ah waa afartan iyo laba doolara halka haafkiisu yahay kow iyo labaatan doolara bariiska caadiga ah waa soddon iyo toddoba doolara halka haafkiisu yahay sagaal iyo toban doolara labaatanlaha saliidda waa soddon iyo laba doolara tobanlaha saliidda waa toddoba iyo toban doolara burka caadiga ah loorkii waa soddon iyo laba doolara halka hafkiisu yahay lix iyo toban doolara burka kenya dhobley waxa uu ka marayaa siddeed doolara baasta dhaadheer waa toban doolara baasta gaagaab waa kow iyo toban doolara haddii aan eegno dhanka sarifka lacagaha qalaad boqolkii doolara shilinka soomaaliga dhobley gacanta hore waxa uu ka marayaa saddex milyan halka gacanta dambe ay tahay laba milyan sagaal boqol iyo lixdan boqolka doolar shilinka lacagta kenya dhobley waxa uu ka marayaa laba iyo toban kun iyo sagaal boqol halka gacanta dambe ay tahay saddex iyo toban kun
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada warka dibadda warbaahinta israa'iil ayaa ku waramaysaa in ra-iisul wasaare benjamin netanyahu uu ku dadaalayo in la ballaariyo howlgallada militari ee khaza xilli ay ismari waayeen wadahadallo xabajoojina oo aan toos ahayn oo lala yeeshay xamaas sida laga soo xigtay sarkaal israa'iil ah oo ay si weyn ugu soo xiganayso warbaahinta gudaha mister netanyahu ayaa ka shaqeynaya sidii loo sii dayn lahaa la haystayaasha hare ee israa'iil ee lagu haysto khaza waxaa kaloo la sheegay inuu aaminsan yahay in kooxdu aanay daneyneyn wax heshiisa waxaa sidoo kale lasoo warinayay qorshe cusub oo maalmaha soo socda ay ka doodi doonaan golaha ammaanka israa'iil taasoo ay kamid tahay keenista gargaar badan meelaha ka baxsan agaga dagaalka gudaama dhegeystayaal waxaa intaas nooga gurxay dalka dibadda kenya ad kala socoteen raadiyahasan guun stetn iyo toddoba dhibix toddoba megahartes dhowdhan waaxgeeda warka weynma wax soo saareed ilana socodsiin anigoo cabdullahi abdicasiis salaad intaan ku qumayno warkankiisa xiga sidaas iyo nabadgelyo